madaxweyne ku-xigeenka dalka maraykanka joe biden ayaa waxa uu ku dhawaaqay inuusan u tartami doonin doorashada madaxtinimo ee dalka maraykanka ee la qaban doono bisha novembar ee sanadka labada kun iyo lix iyo tobanka wariyaha v o eda caashi ibraahim aadan oo joogta washington ayaa arrimaha ku xeeran sababaha uu joe biden u baratamayn xilligan waxa ay ka wareysatay madaxa laanta afka soomaaliga idaacadda v o eda cabdiraxmaan yabarow oo alaabo ka faallooda doorashooyinka iyo arrimaha ku xiriira siyaasadda maraykanka qaarkood sida tan ayuuna waraysigii u dhacay marka hore cabdiraxmaan bal dadkana dhegaysanaya waxaad u faahfaahisaa doorka qofka madaxweyne ku-xigeenka loo soo doorto uu ku leeyahay in qofka isaga soo xusha uu madaxweyne noqdo amaba isagu mustaqbalka ka faa'iido in uu lafsad ahaantiisa noqdo madaxweyne cashar arrintaasi waa arrin muhiima qofka madaxweyne ku-xigeenka loo soo xusho door weyn ayuu ka qaataa sidii qofkii isaga soo xushay uu madaxweynaha u noqon lahaa dadku dhowr dhinac ayay ka eegayaan musharaxa madaxweynenimada u baratamaya kartidiisa siyaasadiisa runta uu sheegayo hufnaantiisa iyo wixii la halmaala laakiin waxaa iyadana diiradda la saaraa qofka uu u soo xusho madaxweyne ku-xigeenka sababta ugu weynna waxay tahay haddii ilaahay wax kuma keenay madaxweynaha ay wax ku dhacaan waa qofkii madaxweynaha la noqon lahaa marka dadku si dadban ayay isaga laftiisa madaxweyne ugu dooranayaan marka taasi waa wax muhiima dhinaca kale qofka madaxweyne ku-xigeenka loo soo doorto fursad weyn baa ugu jirta waayo madaxweynihii iyo aqalkii cad buu iyuu fadhiya haddii ahaan lahayd afar sannadood haddii ahaan lahayd siddeed sannadood wax badan buu ka baranaya go-aamada waaweyn ee madaxweynuhu gaaraya ayuu qayb ku leeyahay marka fursaddaasi waxa ay siinaysaa in magaciisa mar walba ka madaxweynaha ku xigo oo markii doorasho dambe ay timaado dadku ay yidhahdaan alla ilahay kaasi awal buuba qarka u jiray madaxweynenimada oo markaasi ay fursaddaasi u ka faa'idayso laakiin caashay laba arrimood ayaa dhici kara mar walba qofka madaxweyne ku-xigeenka soo noqda haddii uu madaxweyne ku-xigeen u soo noqdo madaxweyne caana oo dalka dhaqaalihiisa cirka geliya oo aad dadku ay ugu bageen fursadaha markaa isaguna madaxweyne ku noqdo aad bay u fiican tahay sidii matalan ronald reagan oo kale waxaa madaxweyne ku-xigeen u soo ahaa george w bushkii koowaad ee seniorka ah reagan aad baa loo jeclaa waddankan markaa imika aad ku safarto meelo badan baad magaciisa arkaysaa hadalhayntiisa siyaasiyiinta dimuqraadi iyo jamhuuriba aad bay uga halqabsadaan marka madaxweyne ku-xigeenkiisii waa kii tartamay ee sidaas fudud u badiyey waagiisii inkastoo afar sano oo keliya uu joogay laakiin kaa badiyey george w bushka ah wiilkiisii george w bushk labada kun markuu qabsaday ilaa labadii kun iyo sideeddii ayuu madaxweyne soo ahaa isaga waxaa madaxweyne ku-xigeen usoo ahaa dig cheny ninkan dambe ee madaxweyne bushka yar dig cheny ma aanu baratamin ma ahayn macnaheedu inuu dig cheny ahayn nin caqli badan run ahaantii waxaaba lagu xantaa inuu isagu ahaa maskaxdii ka dambaysay george w bushka yar laakiin sanooyinkii george w bushka yar uu joogay waxaa waddanku uu lugta la galay dagaaladii ciraaq iyo afghanistan oo trillions dollars ah ay ku baxeen dhaqaalihii waddanka caasha markaad imaanaysa waddanka labadii kun iyo sideedii meesha uu joogay waad ogeyd shaqala'aanta way bahsaneyd taas ayaa dig cheny u diiday marka fursadaha madaxweyne ku-xigeenka waxay ku xiran tahay wakhtiga uu joogo sida dalku uu noqdo waa taa cabdiraxmaan aad baad umahadsan tahay marka haddii aan usoo laabanno markan joe biden madaxweyne ku-xigeenka hadda ka hoos shaqeeya madaxweyne barack obama waa shaksi noocee joseph rabenet joe biden waa siyaasi rugcaddaa ah waxa uu ku dhashay magaalo yaroo la yidhaahdo scanton ee gobolka pennsylvania bishii novembar labiyo afartankii waa saddex iyo toddobaatan jir caashaa iminka laakiin siyaasadda waxa uu ka soo galay gobolka delaware oo isaguna pennsylvania ku dhegan muddo badan badan badan oo kusoo jiray caasa ilaa iyo afartan sano ayuu joe biden hadda siyaasadda uu kusoo jiray anigu intii aan xasuustay waddanka maraykanka aan joogay muddadii soddonka sano ka badnayd sanataradii aan maqlayay marka laga hadlo aqalka capital hillka ee congaresska hormood buu ka ahaa mawduucyada laga hadlo joe biden wuxuu ahaa nin aad looga xasuusto wuxuu ahaa nin saaxiiba kule labada dhinacba dimuqraadiga iyo jamhuurigaba oo runtii aad iyo aad loo tixgeliyo laba jeeroo hore ayuu madaxweynenimada isaga laftiisa u soo tartamay waana madaxweyne ku-xigeenkii toddobiyo afartanaad ee maraykanka oo iminka muddo toddoba sana ah madaxweyne ku-xigeen soo ahaa hal sanana ay u harsan tahay lagana yaabo inuu taasi uu shaqada uga fadhiisto waa garta marka cabdiraxmaan haddii sida aad sheegtay aad loo jecel yahay muxuu tartanka uga baxay oo uu uga qaybgeli waayey hirdanka siyaasiyiin iyo kuwo aan weligoodba siyaasad arkin ay ugu tafaxiidanayaan inay aqalka cadgalaan waa runtaa jacaylkaasi waa uu jiray laakiin sida aan isleeyahay dhowr arrimood ayaa joe biden haatan ka hor istaagtay oo uu shalay ugu dhawaaqay inuu madaxweynimadii baritankeedii meel iska dhigay waa marka koowaade laba jeer horu soo baratamay wuu yaqaanaa waxay qaadanayso enerjigay u baahan tahay dadaalka u baahan tahay iyo ku talagalka iyo lacagtay u baahan tahay taana meel buu iska dhigay waa marka labaade boqolkii maalmoode haatan u dambeeyey caashay saadaalihii la qaadaya iyo fafaalooyinkii ay saxaafadu ku weydiinaysa dadweynaha cidda ay isleedahay dhinaca dimuqraadiga waa ka soo bixi karaa joe biden kaalinta saddexaad unbuu soo gelayay hillary clinton baa mar walba ka koowaad gelaysay oo weliba isaga iyo iyada ay farqi weyn u dhexeeyeen halkaana waxa uu istusay inaanu hillary clinton uuna ka badin karin waa marka saddexaade waxaa jirta arrin isaga u gaar ahayd oo runtii tiiraayo badan leh oo murugo gelisay kadib markii bishii may eena soo dhaaftay soddonkeedii wiilkiisii joseph rabent bo oo lix iyo afartan sano keliya jiray oo isaga laftiisuna ahaa qareen caanka ahaa gobolka delaware uu dhintay wiilkaas oo uu filayay inuu isaga kobihiisa buuxsho oo maqaam weyn ka gaaro siyaasadda maraykanka ayaa jugti ka soo gaadhay dhimashadiisa ilaa maanta uu la tiiraayansan yahay oo dad badan ay leeyihiin joe biden kama aanu soo kaban ugu dambayntii arrinta isagu uu shalay uu qiilka ka dhigtay ayaa malaha sabab weyn oo ah in ay ka hor joogsatay taasoo ah waa kii shalay noo sheegay inaanay isaga u harsanayn wakhti ku filan inuu ololo weyn oo guul keeni kara uu ku galo
madaxa laanta afka soomaaliga idaacadda v o eda cabdiraxmaan yebarow oo alaabo ka faallooda arrimaha doorashooyinka iyo kuwa la xiriira siyaasadda maraykanka qaarkood ayuu kaasi ahaa oo waraysigaasi u warramayay caashe ibraahim caashe cuud